asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayda waxaa la yidhahaa xasan nuur cabdille waxaan nahay dadka businesska oo ka xisaabtan reewajeer waxaa dhacday qiso jaacib leh qisada dhacday waxaana ka mid ah sokortan waxaan ka soo gadnay nairobi dukaan la yidhaahaa ahlan holsela waana sokor kabraase waxaa la qabsaday taarikh siddeed bisha afaraad 2024 ilaa allankan stationka ayaa lagu haystay waxaa dhacday in investigation la diray in ma aragtay loo kacay oo d c i investigation qaaday oo nairobi loo diray two month investigation oo soo hagaajinayn ayay dhaheen wiigga hadda ayay soo dhammeeyeen investigationkii waraaqihii waan haystaa caddayn sokortii in ahlan laga soo gaday ahlan marka waxay dhahday sokortii waxaan ma aragtay anakan aan ka soo gadnay dhaheen kabras gaariga ka soo qaaday statement ayaa laga qoray ahlan statement ayaa laga qoray kabras maaragtay waa la waraystay sokorta ayay kaalay dhaheen waxa nagula haysta ma naqaana sokorta hadda laba bilood ayaa ahay ayay meesha ku jirtay marka meeshaas wax xaqdarro ayaa nagula haystay ilaa allankan waxaana la yidhi sokorta inaan stationka geyn nimankii maaragtay k r a waxay dhaheen sokortii qabanaan nairobi ka sugaynaa sokortii inaas geyso waxay dhaheen stationka so anigana waan u dulqaadan wayne maxaa yeelay sokor laba bilood laga haystay tareelkan gaarigan ninkii lahay laba bilood ayaa meeshu taagnay sabab lagu haystana male wax dambi u galayna male waraaqiyin waan hayni soo marka dhibaatadaas ayaa nagu dhacday kebs ayaa waraaqi qaaday ayaa qaaday hal hal kish ayaa qaaday waxay u qaaday test test waraaqda waan haya waatan ma aragtay waa waraaqda waa sax waxay soo qoreen sokortan in wax la haysan karin or la release gareeyay qoreen waraaqdana waa tan marka wax nagu la haysta runta ma naqan dhammaan embiyaasha waxaan u sheegaynaa meeshan dhibaato ayaa nagu haysa gaarigii laba bilood ku xirnayo cabras wagala police station oo maaragtay ilaa county commissioner uu ka warayo marka dhibaatadaas ayaa halka nagu haysata waxaan doodaynaa madaxda inay arrintan tillaabo ka qaadaan dulmiga nagala qaada aan nagula dhibin raashinka aan gadanayno aan ku noolnahay wax kale ma keenna meeshan waxaa soo gashaa muqaadaraad waxaa soo gasha bangi waxaa soo gasha kamra waxaa soo gasha qaad waxaa soo gasha tubaaka lama qabta dadka ayakahay annaka sokorta ahayna waana la dhibayo sokor sharci loo xaq darro waayo justice delay justice delayed is a justice delayed annaka dulmi ayaa nagula haystaa waxaan ka codsanaynaa madaxda reewajeer dhammaan haddii laga soo doortay wajaa east haddii laga soo doortay wajaa west haddii laga soo doortay south haddii laga soo doortay north haddii laga soo doortay east haddii laga soo doortay tarbaj women rep governor senator haddii laga soo doortay cellaas dhammaan waxaan ka beryaynaa in arrintaa tallaabo laga qaado